bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayh wasalam waxaan leeyahay adeer warkaas waa maqlay haddee dadkuna waxaa la rabaa inuu xisaabtamo xilliga kan haatan la joogo aniga waxaan qabaa inaan arrintaas in lagu degdegaa aniga ilama habboona in lagu degdegaa ilama habboona maxaa yeelay galmudug markii la dhisahayey dhibkii laga soo maray waa la ogaa waa la ogaa dhibkii laga soo maray intii laisku hor fadhiyey wixii yacniga culays iyo magaranaysaa ay miisaan la ekayd intii la dhisahayey haddii maantay systemkaas jiraa haddii ay waxaasi dumaanna meel dambe oo hadda laisugu afgaranahayo in haddii alla idankeeda leeyahay wax la bedelo oo wax dambe la dhiso oo la isugu afgarto oo saasi wax sahlan ma noqonayaan waana garanayaayo arrintan hadda waxaa waxaa siyaadinahaya ciilqab la isku ciilqabo oo doorashadii waagii dhaweyd la isdoranahayey ma garanaysaa xildhibaanadii federaalka markii la dooranahayey dadka muran badan baa dhex maray muran badan baa dhex maray wax saamayn kule inay tahay taas ayaa laga yaabaahe baarlamaan hadda u fadhiyey arrintaas ma garanaysaa wax badan oo ka horeysaa jiray marka in yacniga waxaas lagu degdego oo cariifadaas dadka la fogaato oo ilaahayba haddaan laga waayin waktigan haatana oo abaaraha kan iyo mushkuladaha kan iyo haddii alla idankeeda leeyahay lagu soo beego xilligii kaleeto dawladnimada haddii alla kuu roon yahay la dhisi lahaa madaxweyne laba dooran wax degan ma ahan wax fadhiya ma ahan xilliga lagu soo beegay anigu waxaa odhan lahaa arrintaas ilaahayba haddaan laga waayin ha laga dib ha looga laabto oo xildhibaanada ilaahayba haddaan laga waayin arrintaa meeshaas tegey arrintaa waxa ka bedeleen isagana waxaa odhan lahaa ha la heshiiyo xildhibaanada oo si degan oo maslaxad iyo farsamo leh arrintaa ha loo qaboojiyo ha loo qaboojiyo arrintaas wixii la arkaba in inta lagu fududaado dad dhalinyaraha ku fududaado la burburiyo wax dhib laga soo maray shida iyo waxay keenaysaa mashaakil bay keenaysaa marka waxaan leedahay arrintaa iyo ha lagu fududaan xildhibaanadu arrinta iyo ku fududaan isaga iyo haatan wafti kale waa tageen arrintaas diyaalay kure dib ha loo dhigo wixii khilaafa oo dhacana xal halagu dhameeyo sidaas ay ku hababoon tahay haddii aan taa la yeelina wax ka faa'iida roo la keeni maayo anigu sidaasaan leeyahay ma garan waa tahay xildhibaanadu sharciyaday ku doodayaan oo waxay leeyihiin mooshinaan ka keenay madaxweynaha kalsoonidana waan kala laabanay sow xaq ma ulahan in xildhibaanada ay kalsoonida ay kala laabtaan madaxweynaha maamulkaasi
maya hadda xilliga lagu soo beegay xilligan in in lagu soo beego ma habboona xilligan in lagu soo beega ma habboona annagu arrintaan xoogaal baan u nahay xoogaallo badan baan u nahay intaan waxay xiriir la leedahay ciilqab yacniga dad ciilqaba talooyinkii uu ku ma garanaysaa yaa tale kule oo xildhibaanadii laga dooranahayey haddii alla hor galmudug khilaafyo badan baa ka jiray waxa xiriir waxaaslala weeye arrin iyadoo degan haddii alla idankeeda leeyahay wada shaqayn xumo ku timid ama khilaaf kaleeto iyo mushkulo kaleeto oo ku habboon oo maxal loo waayo ku timid ma ahan arrintu arrintu waxyaalaha badan bay xiriir la leedahay maxaad ku caddaynaysaa in arrintaas ay xiriir leedahay dal dhan in loo burbursho arrin yacniga furayd noocaasa wax habboon maahan adeer dadku aqlu leeyahay waddankana waa la joogaa meesha uu ka yimid warkaani waa la ogyahay maxaa maxaa caddeymaha u ahaysa wax laga bedelo maxaa caddaynaya in arrintan xiriir ay la leedahay arrimaha doorashooyinka iyo cadaadi ka dhacay
waxaa caddaynaya haddee annaga wax noo cad weeye waa noo cad yihiin o annagu hadda goobjoog baa nahay xoogaal baa nahay oo dhismihii galmudug lagu dhisahayana waa ognahay dadku yacniga sida uu cadiifada ummaddu qabtooda waa laga warqabaa wax la isweydiinaya maahan marka intaasoo dhan ba waxaa la rabaa dulqaad in la muujiyaa la rabaa dal hadda dhisan oo maamul goboleeda oo jira oo la yaqaan weeye mayta la burburiya meel codlaa looga tegahayaa meel codlaab ayaa looga tegahayaa waktiga lagu soo beega sa waa xaggee dawladii weyneed xilligeediyaa dhamaaday oo hadda hal kuri hadda ma jirto oo madaxweynihii hadda xildhibaanadii waa la doortay magaraysa guddoonkoodi waa la doortay madaxweynihii waa dhiman yahay doorashadii madaxweynuhu waa dhiman tahay dawladii dhawada weyneed ee caga dhigata weli ma lama gaarin abaar iyo mushkilo iyo wakti haddii alla idankeeda leeyahay ummaddu yaaban tahay waa la joogaa haddii yaa adeer fursadda looma hayaba fursadda looma haye arrintaas nimankaas baarlamaanka ah ilaahayba haddaan laga waayin arrintaas ha naboojiyeen madaxweynehana waxaan leedahay nin hadda dalka iyo dadka loo aaminay weeye oo asaga loo doortaye asaga laftiisu hadda dadaal ha sameeyo oo haddii ilaahayba haddaan laga waayo waxyaalaha ay xildhibaanada ku caraysan yihiin ha ka qanciyo oo ilaahayba haddaan laga waayo farsamaha la galo oo arrintaani isaga laftiisa waxyaalaha ku habboon oo oo ka gaabiyey indhaha ha kala qaado dadaal ha sameeyo oo dalka ha usoo jeesto oo waxa ka qabto oo ilaahayba haddaan laga waayin si xarakaad iyo nolol iyo xayaato leh waxa uga qabtaa isaga laftiisao waa un lagu magacaabaye dhib ha u fiidin dalku wuxuu u baahan yahay yuu geli isaga laftiisa waxyaalaha lagu eedaynayo siduu wax uga bedeli laha uga bedelo xildhibaanaduna raalli ha noqdeen raalli ha noqdeen arrintaa dib ha uga laabteen in arrintaas ee sharac ahayn waa sheegay maamuloogi kalaa sheegay dawladaha kalaa sheegay oo dawladii dhameed baa sheegtay oo xeralaaliyaha sheegay oo waxa loo laleeyahay war war ma waafaqsana mooshintii la arki jiray ma waafaqsana waxbaa ka dhiman yay ku adkaan oo ku dhegin ee ilaahay baa haddaan laga waayin madaxweynehana digtiinay unoqonaysaa iyo haddii alla kuu roon yahay asaga laftiisa asaguna waa isbedeli doonaa oo waa waa dhiifagelin warkaani laakiin inta ayaan laga badin inuu ku arrintaas uu hurdada uga kaco oo ismoogeysiinta iyo haddii alla waxyaalaha lagu dhagilahayo ha ka ha ka digtoonaado mar damba yay ku imaan dadkan adduunyada weligeed baa wax iklaaf ka dhacaya weligaa la iska hor imaanaya laakiin waxbaa lagu xaliyaa xal baa la rabaa xal aa la rabaa cabdikariimna si fiican dalka ha ugu soo jeesto dawladda ha ugu soo jeesto maamulka loo dhiibay oo loo idmaday oo dhibka laga soo maray si fiican ha ugu soo jeesto si xarakaad iyo dadaal iyo waxtar leh ha ugu soo jeesto xildhibaanaduna raalle ha noqdeen arrintaas dib maanta ha looga laabto intaasan ku tala bixinaynaa dadka waxgaradka oo xalli walcaqdiga oo dalka joogo dhan bay u muuqataa wax cadiifada yaan la adeegsan dalka yaan loo burburin maamulka yaan loo dumin sidaasaan ku talinaynaa ma garo
waa tahay xildhibaanadu waxay ku eedeynayaan cabdikariin in howlihii maamulka galmudug uu joojiyey islamarkaana uu ku mashquulay howlaha doorashooyinka soomaaliya ee madaxtinimo bal ka waran
doorashooyinka soomaaliyana hadda w xoqeyb buu ku leeyahay oo inuu haatan ayagiina maamullada dhamoo dalka ka jira doorashooyinkaa ku mashquulsan maamullada dhamoo dalka ka jira ku mashquulsane hadde maamulladaasu ka mid yaha ku mashquulsan inaan dawladdan maamul ah oo aan dawladdan magaranaysaa dhismaheeda iyo dadaalkeeda iyo isuduwiddeeda dawladda dhexe aan shaqo kulahayn ma jiro taasuuna ka mid yahay marka wixii uu dalacsanaanaho asaga lagu eedaynahayo haddee si fiican iyo diracnimo iyo dadaal ha u muujiyo dalku wax badan buu u baahan yahay dad dalku haddii alla kuu roon yahay galmudug deked ma leh haddii alla kuu roon yahay ayrabor ha fiican ma leh wadooyin ma leh si meel maamul ka jiro waxay u baahan tahay ha u soo jeesto dalka ha u soo jeesto dadaal ha ugu soo jeesto dalka si u nolayla ha ugu soo jeesto xildhibaanadu waxyaalaha ay ka cabanayaan oo leeyihiin dalkan waa ilaahayba haddaan laga waayo waa dib dhacay oo madaxweynuhu kama shaqaynta ay ku eedaynayaan ha u soo jeesto si fiican ha ugu soo jeesto laakiin hadda hal midda markaana dib ha looga laabtaan leyo hala joojiyo hala joojiyo dadku meesha jooga had soomaali waxaa dib u noqday ilaahay ow inkaar hanagu riin rabbiyow waxaa soomaali dhibkeedii noqday marka u horeysa meel baa la tegahayaa xiiso iyo dadaalaan wax lagu qabanahayaa markii saa la yila wax iyo ninkaan la joogin ayaa dadkii wax aan fiicneen u muuqanahayaan sabar xumaa imaanaysa dulqaad xumaa imaanaysa wixii dhammaa waa madaxii meesha ninka aha madaxa waa la eedaynayaa mid kalea laleeyaha hala goobo war mid kale mi adig ogta inuu ku fiicnaanayo midka maanta jooga ma ogid mid ma ogid midkaa hadba lagu ordaayo hadba lagu leeya ka naga bedela mid kale noo keena ka naga bedela mid kale noo keena adeer uu midka imaanayana adigu ma hubtid wuxuu noqonayo midka jooga in la asaga wax loo sheego oo hadeer hadda xildhibaanadu hadda hadday yidhaahdeen mooshin keeneen oo waarid bay yidhaahdeen intaas yaan laga badin ilaa yacniga la garasiiyo arrintaas hadduu ninkii madaxa oo meel joogaa oo laga dhigaa dal madax looga dhigaa haduusa wax fiican ka qaban in la ridahayo mooshin laga keenayo digtoonaanbay u noqonaysaa digtoonaan bay u noqonaysaa dadaalkaas inuu wax ku qabto oo xilka la saaray u soo jeesto oo usan la yicin asagu inuusan wacayn isaga dhigayo jidku ah in laga badiyo intaasna ma fiicna hadda waxaan maqlaya waxaa la yidhi guddi doorashaa la qabanaya war kan la dooranay miyaad adigu warka haysaa wuxuu yahay kan ma la dooranay miyaad warka haysaa kaniga kanaaba afar dhanaa la doortay laba sano iyo bilaa wahaa laba bilood iyo laba sano waxay taamaa laba sano iyo wax ilaa u dhimanba isaga damba laba sano iyo wax yarbaa u dhimanba waxaa la rabaa asaguna sidii meesha uu usii joogi lahaa masabka kan ninkii lagu tilmaamo adeer markii la yidhaha xilligaaga waa dhammaaday waa ka jecel yahay maalintii la doortay waa ka jecel yahay nin walba waxaa la rabaa inuu dadaalkeeda muujiyo sidii hadhoobayto oo loo dooran lahaa dadka inuu kasbado dalka inuu wax uga qabto dadaal iyo daacadina u muujiyo ninka raggaabaa laga rabaa ee haddii la yidhaahdo maanta isagoo suu hadda u jecel yahay u jecel xilligu ka dhammaado oo aan dib dhamba loogu laabado oo dib dhamba loo dooran waxay ku noqonaysaa uurxumo iyo wuxuu iska sabri waayay noqonaysaa waana la eedaynayaa waana la ikaarayaa ninkii shaqadiisa ku fillaan waaye ninkii ku fillaana shaqadiisana waad arkaysaa cismaan umar geelle labaatan sano uu marayaa markii afraad hadda markii shanaad ma ahayn waxaan madaha labaatan sano marayaa labaatan cartaa laga joogaa lix iyo toban sano hal sana oo ka horeysana waa afar sano oo ka horeysana madaxweynu ahaa labaatan waa lagu baadaya wax dheeray dadkiisa hadma dooranaya wuxuu ku dooranayaa waxqabadka iyo dadaalka uu dalkiisa u qabtay wuu ku dooranhayaa qori caaladii kuma haysto sidii haddaa alla kuu hooyahay kadaafi oo kaleeto ama maxamed shaad bare oo kaleeto kuma haysto qori caaladii ee doorasho dadkiisu haddaa alla kuu hooya dalkiisuu hormariyey aa lagu dooranaya horta ninkii madaxa laga dhigow ogow adiga dalkaaga inaad waxaad raalli geliso ilaahay baa raalli gelin kara laakiin dadaal aduu muujiso dadka madaxda lagaaga dhigay inaad kalsooni geliso ood rabitaankooda kasbato oo dalka horumarkiisa aada lagugu kasbado lagugu jeclaado nin walba adigu waa lagaa sugayaa waa lagaa sugayaa haddii markii laguu dhiibo dalka aada dadaal muujinna hadda waxaa kugu imaanaya rabitaan la-aan iyo eedayn iyo mooshin iyo waxbaa lagaa keenay iyo waxbaa lagaa qaaday aa kugu imaanaysa marka cabdikariim waxa uu eg inuu maantay laba xaabo arrintaas uusan mar dambena uusan ku kadsoomin wax allaale iyo wixii dalkaasi u baahan yahay wuxuu ka qaban kara inuu ka qabto dadaalkiisa inuu muujiyo ayuu ku qasban yahay haddii uusan haddee muujinna haddee nin waliba horiguu jabiyo qabaxdiisa kama noco waxay noqonaysaa inuu haddaa laydankeeda leeyahay layska hor yimaaday noqonaysaa xildhibaanadana waxaan leenahay xildhibaanadu raalli noqda xildhibaanadu raalli noqda arrintaa mooshinka ka laabta maanta maslaxad baa laydin ogol yahay asaga wuu idin ogol yahay dadkao dhan wuu idin ogol yahay waxaan idinka codsanaynaa warkaas ha ku leeraanina dib uga laabta agar sidaasaan leenaha dadka soomaaliyadoo dhan baa fakarkaas qaba waxa wanaagga doonayo maslaxadda doonaya